asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan sida joogtada ah halkan ugu wadaagno innaga oo ka raajicinaynaa ama wax un rabna inaynu ka rukumanno oo dadku ay rukun ugu noqoto ama si joogta ah ay uga helaan amaba ay noqoto mid eray bixinta afka hooyo iyo adhaadhumashadiisa ama waxyaalaha iqliilka ahee hooseeya lagaga adeegto waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo mar ka hadasha qoys mar qaran mar qariyad marna qol ama haddii eebba idmahayo kaafiyad ama dhul magaalo ah ama marna qarfe kula aada waana xubinta mar laga yaabo inay ka hadasho waxaro iyo baraar marna laga yaabo inay ka hadasho madax iyo ugaasiyo ama madaxweynayaal suldaamo abwaano iyo taariikhyahanno xubinta sidaasihi waa xubin nolosha ku jaango'an oo kolba dhinaca ay ka soo ifayso amaba laga maagahayo ama laga soo qabanhayo aanu ka soo qabanno xubinteennan murtida maantana idabka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid a saddexlaydeennii aynu badanaaba aad iyo aadka u qaybsan jirnay waana saddexlayda dhahaysa waxaa la yidhi saddex reer kuma dhaqmo saddex reer kuma dhaqmo marka lagu leeyahay reer ma dhaqmo waa hawl aan u malaynaya maanta waanadeedu inay yar tahayba guud ahaan sababtaoo ah waagii hore xitaa reer dhaqashadu waxay lahayd nidaam gooni ah iyo qodobo xeer ah oo lagu ilaaliyo qoyska sirtiisa aqalka awlaadda ubadka lamaanaha xidhiidhkooda iyo waxyaalaha qarsoodigaah guud ahaanba lagu dabooli jiray ayay lahayd laakiin waayahan dambe waxaad mooddaa suulkuma fara kuma tirsanaa inay noqotay middeennan maantana waxay ka hadlaysaa sida reerku ku dhaqmi karo xubintana waxay ku leedahay saddex reer kuma dhaqmo maxay yihiin saddexda uusan reerku ku dhaqmin waa haybsoocis saddex reer kuma dhaqmo haybsoocis hadal kulayl iyo hamaindhixis saddexdaas baa reer kuma dhaqmo ayay xubintan ku leedahay xubintani waxay ku leedahay saddex reer kuma dhaqmo haybsoocis hadal kulayl hamaindhixis saddexdaas baa reer kuma dhaqmo bal hadda saddexdooda aan yaro dul istaagno haybsoocis waxaa weeye waa inaad islaanta ninka qaba inay dhahdo war orod naga tag boonyahow ama orod naga tag heerkiinaa laga fiicnaa iyo waxyaalo la mid ah oo ay samayso inay maaragtay ay ninkii hayb soocdoy ninkeedii yasto amaba meehe waa inuu isaga laftiisu uu haybsooc la imaado oo dhaho markii horeba adoo midgaana ama adoo kan ah ama adoo sidan ah ama adoo heer xun ka dhashay ama adoo saasaan ku guursaday oo anaaba edabdarrada lahaa inuu dhaho taas waa haybsoociis waa midda labaadee waa hadal kulayl wax walba in kulayl la isugu sheego oo canaantu ay joogto iska noqotana dee looma baahno ama gabadha ha ka imaata ama ninka ha ka imaatee oo heer kuma dhaqmahayo qaybta saddexaadna waxaa weeye waa hameendhixis waa dhixitaan ninku iska dhexo ama gabadho ay iska dhaxdo iyaga oo aan meelay ku maqan yihiin iyo meelay jiraan iyo shaqo ay hayaan midna aan laysla socodsiinin ma aha in la kala maqnaado duruuftaa dadka kala maqnaysiin karta oo in badan baa la kala maqnaan karaa ama sannadaaba la kala maqnaan karaa laakiin waa mid laysla ogyahay ee waxaa weeye magaalada ninkii saaka intuu u foofay iyadoon loogeyn inuu caawa iska dhaxo oo habeen dambe iska imaado xaggee jirta markii la dhaxalayna uu dha waxaas hay weydiinine caawa dan ka hadal waa middaa weeye saddex reer kuma dhaqmo haybsoocis hadal kulayl habeendhixis saddexdaas baa reer kuma dhaqmo maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin loo fooshay islaantiisuu la fooshaa ninkii loo foosho isaguna bannaankuu ku fooshaa ama nin loo fooshay islaantiisuu la fooshaa